luukos cutubka toddoba iyo tobnaad
wuxuu xirtiisii ku yidhi ma suurtowdo inaanu xumaantu iman laakiin waa u hoogkan ay xumaantu ka timaaddo in qof yaryarka midkood xumeeyo waxaa uga roon in dhagaxshiid luqunta looga lalamiyo oo badda lagu tuuro iska dhowra walaalkaa hadduu dembaabo canaano hadduuna toobad keeno cafi hadduu toddoba goor maalintii kugu dembaabo oo toddoba goor kuu soo jeesto isagoo leh waa toobad keenay waa inaad cafido markaasay rasuulladii waxay rabbiga ku yidhaahdeen rumaysad noo kordhi rabbiguna wuxuu ku yidhi haddaad leedihiin rumaysad inin khardal la eg waxaa ku odhan lahaydeen geedkan sukamin ruq oo badda ku beeran wuuna idin addeeci lahaa laakiin kiineebaa leh addoon dhulka jaraya ama adhi jiraya oo ku odhan doono goortuu beerta ka yimaado dhaqso u kaale oo cunto u fadhiiso laakiin miyaanu ku odhan doonin diyaari waxaan ku casheeyo oo gunto oo ii adeeg intaan wax cunayo oo cabbayo kolkaa dabadeed ayaad wax cuni oo cabbi miyuu addoonkii u mahadnaqayaa waayo wuxuu sameeyey wixii la amray sidaasoo kale idinkuna goortaad samaysaan wixii laydinku amray oo dhan waxaad tidhaahdaan addoommo aan waxtar lahayn baannu nahay wixii aannu lahayn inaannu samayno ayaannu samay
waxaa dhacay intay yerusalem ku sii socdeen inuu samariya iyo galiili dhex mariyey oo goortuu tuulo galay waxaa la kulmay toban nin oo baras leh oo meel fog ka istaagay markaasay codka kor u qaadeen iyagoo leh ciisow macallimow noo naxariiso
goortuu arkay wuxuu ku yidhi taga oo istusa wadaaddada oo waxaa dhacay intay sii socdeen inay daahirsameen midkood goortuu arkay inuu bogsaday ayuu soo jeestay oo cod weyn ilaah ku ammaanay oo wejigiisa ayuu cagihiisa ag dhigay oo u mahadnaqay wuxuuna ahaa reer samaariya ciisene waa u jawaabay oo ku yidhi tobankii miyaanay daahirsamin laakiin meeya sagaalkii miyaan la arag kuwa u soo noqday inay ilaah ammaanaan shisheeyahana maahee markaasuu ku yidhi kac oo soco rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey
fariisiintii goortay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen goormay boqortooyada ilaah imaanaysaa wuxuu ugu jawaabay boqortooyada ilaah dhowrid ku iman mayso lamana odhan doono waa tan ama waa taas waayo bal eega boqortooyada ilaah waa idinku dhex jirtaa markaasuu xirtii ku yidhi maalmuhu waa iman doonaan goortaad dooni doontaan inaad aragtaan maalmaha wiilka aadanaha middood mana arki doontaan waxaana laydinku odhan doonaa waa taas waa tan ha bixina hana raacina waayo sida hilaacu markuu dhinaca hoose oo cirka ka hilaaco oo ilaa dhinaca kale oo hoose oo cirka u ifiyo sidaasoo kale ayuu wiilka aadanahuna ahaan doonaa maalintiis laakiin kolka hore waxay waajib ugu tahay inuu wax badan ku xanuunsado oo uu qarnigaanu diido isaga oo sidii wakhtigii nuux ahaa sidaas oo kale ayay noqon doontaa maalmaha wiilka aadanaha waxbay cuni jireen oo cabbi jireen wayna guursan jireen oo guur baa la siin jiray ilaa maalintii nuux uu doonida galay oo dadkii yimid oo wada baabi'iyey sidaas oo kale ayay weliba ahayd maalmihii luud waxbay cuni jireen oo cabbi jireen waxbayna iibsan jireen oo iibin jireen oo beeran jireen oo dhisan jireen laakiin maalintii luud ka baxay sodom ayay dab iyo baaruud cerka kaga soo daateen oo wada baabi'iyeen si la mid ah ayay noqon doontaa maalinta wiilka aadanahu soo muuqdo maalintaas kii guriga fuushanu oo alaabtiisa guriga ku jirto yaanu u soo degin inuu soo qaato kii beerta joogaana sidaas oo kale yaanu dib u noqon naagtii luut xusuusta kan doona inuu naftiisa badbaadiyo waa lumin doonaa laakiin kan lumiya ayaa badbaadin doona waxaan idinku leeyahay habeenkaas laba nin ayaa sariir wada joogi doona mid waa la qaadi doonaa kan kalena waa laga tegi doonaa waxaana jiri doonaa laba naagood oo wax isla shiidi doona mid waa la qaadi doonaa kan kalena waa laga tegi doonaa waxaana beerta ku jiri doonaa laba nin mid waa la qaadi doonaa kan kalena waa laga tegi doonaa markaasay u jawaabeen oo ku yidhaahdeen xaggee sayidow wuxuuna ku yidhi meeshii bakhtigu yaal halkaas ayaa gorgorraduna isugu ururi doonaan